bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray inta waliba waa idaacadda warsan ee haruntiya beledka tanbay dhabaha ka dhowaada warka midnima idaacadda warsan qodobadaysan ka dheegi doontaan haddii lahayara waliba kumide kookumidee kaamaamka kayaala beledka baydhabo iyo aabashaa kubahayta kureed roobabkii hooga badanaaya ka gubaday miilo ganacsiga ee bardaale oo soo shiri dad soo ka fatahi madawiinaga farmaajo oo soo baaqan diray madaxda ku qaybgalay shirkii kudhay ruushka dada ka amooday daawageedeed iyo ka isticmaaleen dhinankaasi iyo weliba somaalilana webiga shabeelle oo soo fatahaad horle uso suubi guddiga doorashada galmudugga oo guddoon cusub iyo dooradan dowladda soomaaliya oo ciidamo dheeraada iyo jeyti belidkaasi tiadhuusmareeba jawaar maxamed oosa ku hadlay siyaasadda ku-teegana adisababa haliimo yarey oo qaramada midoobaya ku dalbatay intiya taageerta dhaqaalaga doorashada labada kun iyo labaatanka akhbaaraadka binaanka raadiyaha farsana singhaytona hamiignimadan haddii lahayara weliba kumida maraykanka usu ciidamo dheeraada usu jeey dalka siitiya suuriya iyo weliba kaftan usu eray madawiinaaga donald trump oo dad badan ku yaabi
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
akhyaaraya miignimaya bahay tuujima sabtaniya hahooyda hayta taarigdana yeedaata labaatan ishanta bilitomunaad ee oktoobar sanadka labada kun iyo toban sagaalka anasii waliba iyo haayana qodobadii warkana hamignima hatana ka dhawaada soogiyo faah-faahsan haddii lahayarona intuusu hubada ka jara siin warama doona ano maxamuud cali cabdulaahi gaabsha-e akhyaaray ka bilaawno sidiisin warkabisin ka dhegeysan kookumid ee kaamaamka kiyaala beledka baydhabo iyo abasha kubeeraha tukureed roobabkii daadka wadaday oo sukudhubaday guud ahaanba deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waryaagana cabdinaasir axmed mayow ubarkiin farsameeyahay yaniin faahfaaye waliba cabashaha kuweeraaytee kookumite kaamamka bugtaale ee kayaala duleedka magaalada baydhabo kuriid markii minateediyo fadheedeen biyo ka dhaladay roob marana booqasho kaseedii kaamnaka magadhabow raydhab kandhoole waliba miilasey kula kulamay guddoomiyaha kaamkaasi iyo xaano kumid ee dadka ka nool miilasey walibaniyo ku warbiyena xaaladiyo ku noolyiin iyo caqabado haysata guddoomiyaha kaamka oo lakamaga dhabow runow maxamed aadan yaan ku horreyn sheegay in xilligu oo lagu gudi jaro xilli roobaadka ilaa iyo hadiyoon amboogan maamulka iyo hay-ado
maamulka iyo haydaha mahana boogna antan roobay gubdahayta dadka masaakinta meel roobka kadhahay walaaladii waa inay haboogdaan walan baahanaayo ilaa maku helna saas daraaddii maamulka koonfur galbeed iyo haydaha maanku baahanaa barakayaashaas raydabgandhoor oo iidan dhibaataysan boqolii biyo wada gornyimeelaa guridaanmala meelbeeroyd hataa taabhaku goosfadanayo beereegugu amaan taabhaku faladaanmala may bahaytay dadkii oo baaha iidan baahsan oo inii walanku gobda gargaar biniaadamna anbaahan maysiin codsadaana ini baaha biniaadamna intan dhaafanna baahadaasay dadkaasay oo masaakinta saasa dhabaataysan walanku gobadii aan baahangna may kumada caafimaadka mahaysadaan walbarashada mahaysadaan hoolkargalaan mahaysadaan cuntada mahaysadaan lacagta mahaysadaan ba'da mahaysadaan jiifka mahaysadaan baahada biniaadanka kolley intaha ka koobantaan malee lankii roob qubdaa dhulka jiifadahay biyi ka dareeraan kor roobku dhao biyi ku galahay cunto an hahaysana beesa an hahaysana kolley baaha biniaadan meelin ma dhaafase may anka baagana hay-adaha caalamka iyo kuwa samafalka muslimiinta dhammaan maamulka koonfur galbeed inik barakayaashaas raydabkandhool walan qobdaahan baahana dhiniga kale weliba baaqus aan diray hay-ado ka shaqeeyow arrimo bini'aadanimada iniyo haladiiraan gargaar oo inka horreeya kaarka sursaarka iyo in iyo shaqa abuur lansuubi waa kuwa mar kale guddoomiyaha oo ku hadalow indhi aragday horta suursaarkiyo naberberenan indhamaastira hay-adda world vision indhamaastirta walikaamka ka nool oo neensiyan baahagna bacda nin hanilideere cuntada hanilideere sida jiifkan hanilideere ee shaqa abuurna nentoobi gaari dameer haddii helaan dadkaas dad oo magaaladan ka shaqaysada korna oo aragday murugmaal e hooji walkale kooy kor oo hata baaha magaaladina aragday infahmaan iyo roogaan dadkaas haddii hataa shaqa abuurna tuubiyo gaarigaan iyo dameershi gaari dameeriga ee gaari dameeri gaarija dilasi dad shaqaysada koru bilaantan aftiye haddii farshahango lantuubi shaqa abuurna tuubi sharqaamanka labara shaqaysada lahaan laakiin dadki dad hajoowano shaqada magaaladan kasaana meelo ka hiringo may fadaan ini dadkaasi walanqabada si degdegan walahanqabada iyo ambaahagna shaqa abuurka iyo nolola bini'aadanimo dhaasiyo iyo walabarashada iyo caafimaadka faadama shukul cabdi walibaya kumitada dadka ka nool kaamkaas walibaya sheegtay inay raashinyaro ka haysata duleedka magaalada baydhabo oo iyoon baahan yiin bacayo roobka ku kaasheerayaan iyo raashiin walibaya ka codsatay maamulka koonfur galbeed soomaaliya iniyo gargaar hala diiraan una baahinahaayta roobani gubadahay ba'da maxaysana walwalba maxaysana dhibaatoysanna anti walna niin qobada fadaana ba'dana na sii hungurigana na sii eed iyo eedaana tabaroysagna dhulaawaa jiifna derantana na sii ma al sariirnaadana niinka daro fadaan kaamkan raytabkan dhoolile re anti walna niinka qobada fadaan cabashadan waa kuweeraagta dadkunyaha kaedase xilli dhowaan magaalada baydhabo iyo baalooshe kaqabaday roobab iyo kaqababsadeen dadyo duunyo iidyadaag mahadsanyi cabdinaasira akhyaaray intuunan ku banaa wararkan deegaanada gobolka baaya walibaanan baxane degmada bardaal ee gobolka baaya wararkaunu ku helahayna degmada bardaal ee gobolka baay iyo weliba sheegahayana intiisu daadisu hakafatay xaafado ku tirsan degmada sayti iyadoona suu saameyn goboladii meelo muhiimka ee magaalada sayti daadka sayti weliba usu ku dhaladay roobabkii maalmoylaha dhaafiisa kuqubadi tuulooyin ku tirsana gobolka baay gaar ahaan deegaanka goofgadud buurey iyo weliba tuulooyin kala waliba inta badanba usu hiray meelo ganacsiga degmada bardaale gureed markiiusu saameyn goboladii daadka sayti iyadoona dadkii badana miilaseyti ka noolaya ee degmada bardaale iyo kubaraka e mas-uuliyiinta maamulka degmada bardaale iyo waliba sheegana intiyo wadan dadaalye kaeedanta sidii iyo biyoga seyti loonku saaro lahay magaalada sayti walibana maamulka koonfur galbeed iyo weliba hiyado gargaarka iyo onka baaqana inti dadkii miilaseyti kubarakay iyo gurma deg deg ee lahlajira dhinaca kalena akhyaare madaweynaaga maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba usugmidaya madahadii afrika ee ilika azuumi shirka isoondhehaya dalka ruushka iyo weliba hogaamiyaalka dalalka afrika iyo baaq weliba usoon diray madahada ku qaybgalay shirkaasayti madaweynaaga weliba usan kabaaqay madahda ha ku qaybgalay madalaan iyo weliba maalgashiga caalamige midhasayti rooga intiyo habooqdan soomaaliya siyo hanqaraga horumarka ku tillaabsatay shacabka iyo weliba dowladda soomaaliyeed weliba nuusu sheegay waan intiyo haqiimayangoo fursado maalgashiga iyo weliba khayraadka ilaahay kamanaysadii dalka soomaaliya ka dambeyntii madaweynaaga maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba uusan ku mahadnagay dhinishay dalkaasaytiya ruushka mudane valadimir putin xukuumaddiis iyo weliba guud ahaanba shacabka dalakaasayti hadhabaabo kufayl iyo weliba martiqaadka kora iyo ansuubiyan inqaabalsanayd iyo weliba wafdigii hadhowaay qodobada iyo weliba haana loonku hadalay shirkaasayti yaare dhinaca kalena akhyaare wararkaunu ku helahayna deegaanka bali gubadle oya kataala hudooda itoobiya ee dhiniga saytiya somalilan iyo weliba sheegahayana intii lama qof iyo amuudana meelisada kalena iyo ka dhaawacmen xaaladiyo aafimaadna eedyan liidata kureeda markay dadkaasayta iyo isticmaaleen daawageedeeda dadkan amooda iyo weliba ahaan dhaawacmay yaa la sheegay intiyo seedana haruun ku furan deegaanka sayti oo dadkalku ka saaro jiniga waana lagu daawayowa waana waxyeelaha ku deertay daawadii geedkahaytiyo isticmaaleen lamadan qof oo amooday yo ee lama qof oo dhalinyaro ah meelisadiida qof kaleed ee lala tacaalahaya xaaladiio aafimaad iyo iyumbilaanga iskuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka sayti hawada ee somalilan iyo weliba iyo haqyajidaya amuushada dadkaasayti yeedoon ya sheegday intii dadkaasayti iyo hayana haanoo la siiyey daawooyinka geedka ee waana isticmaaleen islamarkaasaytina yo sababtii intiyo amoodan wararkii waliba intaasi jooga ka darahayana intii idamada somalilan iyo shiiraan wadaadkii la haya harunta dadkaasiiti daabadiyo acman islamarkaasii tinac iyo jeeyaan habsiga kayaala beledkaasiiti hargeysa webiga shabeelle iyo haleyti weliba uu soo kafatihaya xaafado horle oo ku tirsana beledka beledweyne harunta gobolka hiiraan meelasiiti oona dadkii ka noolay qaar la sheegay intii oo ku barakeen webiga iyo meelosu kafatay waliba kumida suuga ankuwiin ee qudaarta ee beledkaasiiti ee beledweyne xaafada buundaweyn gaar ahaana laanta filatare iyadoona xalayti iyo kubarak enga dadka deganaaye meelasayti ee webiga sookafatahi sabralaa ku qaadi meelasayti ee webiga sookafatay iyo weliba yoomuujaayana biyo fara badan oo yaala suuga qudaarta laga gadaw iyo weliba xaafado qaar oo kumida beledkaasiyti ee beledweyne meelo ganacsiga ee beledkaasiyti ee beledweyne iyo weliba saameyn weyn iyo kawaaladay fatahaadii webiga walibana gebi ahaanba geeg iyo hirnaydaya suuga khudaarta ee beledkaasiyti ee beledweyne gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed araale yaa shalayta weliba uusu sheegay intii fatahaada webiga shabeelle iyo kubarak een walku badan ah dad deerowa konton kun oo qof ah sida oo kaleedna laku ubsagawa inti dad kaleed iyo kubaraka an dhinagan iyo weliba galmudug yaanbahaane akhyaaray biladkan dhus maraabya weliba sarkun ku dhiyay doorashada gudoomiyaga guddiga farsamada ee maamulka suubyowka ee galmudug iyo weliba kuhogeynshaya guddiga sayti oo eh kiiyo hamaga awti wasaaradda arrimo gudo ee soomaaliya hubnoogan guddiga iyo weliba gudoomiyaga iyo handoordana cabdinaasir geyle ilmi meelo kuhogeynshayna iyo handoordan axmed aafi oo ku mid ah hubno guddiga sayti dhinaha kalena akhyaaraya guddiga kaleda ee maamulkaha suubiyowka ee galmudug yaa uu soo xamaga aawi madaga xukuumadda galmudug sheekh shaakara iyo weliba la filahaya inta guddoon cusub iyo hadoordan intuunugbana wararkan biladkaasaytiya dhuusmareeb yaa akhyaaraya wararkan inkakooyahaya biladkaasaytiya dhuusmareeb ee caasimada maamulka galmudug iyo weliba sheegahayana intigeega meelasaytiya ka degdi diyaaradiyo wedi lihdin askari oo ku tirsana ciidanka hooga gaar ahaan han gorgor oo ku tirsana ciidanka danab ee soomaaliya ciidamada liyeeye biladkaasaytiya dhuusmareeb iyo weliba la deeyey herada labaatii koowaad meela aani horeytin roogi oo laku saari aanasiti oona baabuurtyo dagaalka lag aragaya gudo biladkaasaytiya dhuusmareeba ciidamadan oo lag aragaya geeka gudo biladkaasaytiya dhuusmareeb iyo weliba uu soo wadaya taliyaga qaybta labaatii koowaad ee ciidamada hooga dalka jenaraal cabdicasiis cabdulaahi qooje iyo weliba saraakiil ku tirsana guutada tum-ishanaad ee qaybta labaatii koowaad aanasiti oona laag aas-aasi ciidankii ahla sunna oo laga wareejiyay dowladda federaalk ee soomaaliya wararka raadiyaha warsan yaa ku hela ityaanta city walibay oo ka darahayana intii ciidamada dowladda ee soomaaliya lijay dhuusmareeb hordhaayo niyanga wafdi uu soo gaamiyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo sabtada baryeyti usuu ka wajahan biladka city dhuusmareeba ciidamadan oo kabeeriya boqolaalka kaleed ee dowladda soomaaliya ee lijay dhuusmareeb iyo welibayo qayb kunaqda doonana sugowka ammaanka beledka saytiya dhuusmareeba oo la qorsheeyahaya inta laka qoboda doorashada madaxtinimada iyo weliba tan baarlamaanka maamulka saytiya galmuduga shacabka rooga dhuusmareeb iyo weliba oo sheegana intii hadlada beledka saytiya dhuusmareeb yahata yeeta too deganta islamarkaa saytana beledka lag araga haya baabuurta dagaalka ee militariga ee soomaaliya iyo weliba hang ahla sunna waliba geegya deganaaytay xaalada beledka saytiya dhuusmareeb ee caasimada maamulka galmuduga kureed wadahadal toosan hayn iyo weeldhadanga mas-uuliyiinta ahla sunna iyo weliba wasiirka arrimo gudo ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye iyo wada roogan beledka saytiya dhaniyaalshaya waana ku wada hadleen sidii lanka shaqeeya lahaye ilaalinta nabadgelyada caasimada beledka sayti ee cadnasabaaba iyo waliba maalmoglaha dhaafi buusa ku jaray qalalaasi iyo ka dhumadan saddexa qof ousan dhehaya ciidamada ammaanka iyo weliba jawaar maxamed ousu sheegi intii uusan dhadhaqaaqahaya dana oromada dibadbaxyaalkan yaa weliba isu bilowday kureed markii jawar maxamed ususheegi intii minsheeya iyo hagalana ciidamada amniga islamarkaasaytana lagu qaadadi ilaalidiisa jawar maxamed yaa weliba isu sheegay intii layaabya kanagati kureed markii amiin hilo dambe iyo hagalan minshay ciidamadii ilaalidana lagu qaadadi iyo ku tirsanayana han booliska federaalka etoobiya gudoomiyaha guddiga madaga bannaan ee doorashooyinka qaranka murwe xaliime ismaaciil iyo weliba yaa kulan ku saabsan sidii soomaaliya doorasho qof iyo weliba od e iyo unku dhiyi lahay tilamada kun labaatanka la qaadatii kuugeenshaya hogaayaha guud ee qaramada midoobeya murwe aamina iyo weliba boqoshiyo kroogana belidka siitiya muqdisho gudoomi kuugeenka hogaayaha guud ee qaramada midoobey iyo kubada hadalan arrimo iyo kumita hayanga han ku-shaqeeyowka arrimo doorashada qof iyo weliba od e halyowka dhaqaalo iyo weliba diiwaangeliyowka odbihiyaalka sidii loon ogolaada lahaya madahda gobolada iyo weliba xisbiyada hafiisiyo kufurdan sida ankadhagsiha badana waana yoombiyi lahayeen sida ankadhagsiga badan ee sharciga doorashooyinka sidoo kale weliba si wada jire hoos yoon ku horeygana inti bilaanta soomaaliyeed muhiim yan eta inti doorashadiyo qaybyo ku nagdana codbixi ahaan iyo weliba musharci ahaanba qaramada midoobe iyo weliba midooda afrika yaa si wada jire kaalin weyn unku qaadadi nabadayowka iyo weliba dhisowka dowladnimada soomaaliya sidiya shaagdi marwa xaliime yaraya gudoomiyaha guddiga marwa xaliime iyo weliba ayaana kuugeenshaye hogaayaha guud yaan ku mahadnagdhaya hogaansha faydha iyo weliba dadaalkiiyo kibiyan horn dadaalkiiyo kibiyana horumarinta sanaanta iyo weliba dhisowka dowladnimada olan dhonye kulan kasta na usaa ka dhammaada guul yeerti akhyaaray surunka isin warka ku dhugunsadahaytan waliba idaacadda warsan ee runtiya biladka tambaydhaba maraykanka iyo weliba saldhig dheeriye iyo kusubsana bariga dalkaasaytiya syriya siyoon ilaalsadana meelo saliidilah ku saarow ayoo tilmaameen intii lakubowahaya maamulkaasaydi isu gacanta kahaya ururka daaisha bayaanha kubahi wahda gaashaandhiga ee maraykanka iyo weliba sheegana intii qorshiga iyo wadan ee maraykanka lala kaashada doona kurdiyiinta ee suuriya ma jarta ilaa iyoona hata warantaasayta dheer oo faahfaahsan oo ku saabsan tirada ciidamada ee nooga dhijeeya bariga suuriya ha abahaato tilaabadaasaydi iyo weliba walaa kumuujana siyaasiyiin maraykan eh ayoo tilmaameen intii arran isdhaafsiiyaata waana taasaytii loon ku fiirsada doona warkii akhyaaray hilowsin kula socoteen idaacadda warsan ee baydhabana intaninka dhonyi nabadgelyo